gaadiid badan oo xamuul ah oo ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah ayaa waxaa ku xaniban dalka Suudaan kuwaas oo in muddo ah ku xaniban dalkaasi Suudaan gaadiidkan ayaa waxa ay ka yimaadeen wadamo dhaca bariga Afrika sida Kenya, Uganda, Rwanda iyo Tanzania waxaana tiradooda lagu sheegay ku dhowaad afar kun oo gaadiid ah ganacsatada ayaa wajahay dil dhac xerag iyo xadgudubyo kale waxaana jeelasha ku xiran tiro ganacsato ah oo xabsiga la dhigay mid ka mid ah darawalada kaxeynaysa gaadiidkaas ayaa ka waramay dhibaatada haysata iyo waxyaabihii ay ku wajaheen dalkaasi suudaan sababta halkan uga xayiran nahay cabasho badan oo dhanka darooliinta xaggood oo wadada caqabad wadada naga haysato waaye magarad caqabad wadada iyo dhibaato wadada naga haysato waaye dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah isbaarooyinka oo tirada ka batay darooliinta oo laiski dilay afar iyo labaatan saac nin darool hadda waxaa jirta labaatan iyo lix milyan oo lacag kenya labaatan iyo saddex milyan oo lacag kenya la diibay oo ilaa hadda iska xiran baa jira afar sano xiran sababta ku xiri aan la garanaynin warniyow caqabada hadda midii midii laba wax lasoo koobi karo maahan inta ugu badan waa dil darawal iyo isbaaraha oo looga badan tir ahaan baabuurta halkan ku xiyarayaan marka ugu yartahay adigu afar kun waa gaarayaan oo baabuur oo hadda halkan joogto iyo wixii wadada kusoo jiran waaba ka badiyin oo wadada halkaas kusoo xayiran oo walba meeshuu joogo iska dhigto ma garat go-aaradan waxay kala yimaadeen kenya uganda iyo rwanda tanzania inta waa ka yimaadeen saawdha suudaan aan u soconno taa bishii hore taarikh labaatan iyo lix baan halkaan istaagnay ilaa hadda bishii hore taarikh labaatan iyo lix ilaa walhadal wax ka dhacay ma laha dhibaatada koowaad oo nooga badan waa dil oo naftaayna aan waynay oo nala dilaya iyo xereg iyo handadaad iyo isbaara gaadiidleyda ayaa waxa ay marar badan ka cabadeen isbaarooyin ka yaala waddankaasi suudaan waxaana marar badan sidan oo kale ganacsatada iyo guud ahaan gaadiidleyda ay sheegeen in ay dhib ku qabaan waddadaasi iyo dowladda suudaan oo ay marar badan canshuur xaddaaf ah ka qaado si kastay ahaataba waxaa soo badanaysay khatarta ay ka sheeganayaan gaadiidleyda mooryaanta iyo kuwa daliilka u geysanaya darwalada iyadoona ay usii dhertahay canshuurta faraha badan oo ay ka qaado dowladda suudaan